بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaa maanta iyo ah farax weyn farxad weyn iyo maamuus inaan madaxweynaha cusub oo madaxnimada maamulka dowladda puntland ku guulaystay siddeeddii bishaan labada kun iyo afar iyo tobanka muda doctor cabdiweli maxamed cali waxaan ku faraxsanahay inaan maanta madaxweynaha cusub ku wareejiyo xafiiska madaxtooyada cusub iyo degaankiisa iyo xarunta ciidanka madaxtooyada oo iyagana ku qabsan iyo ciidamada liisaskoodii qalabka sida oo madaxweynuhu yahay madaxa ugu sarreeya ciidamada amniga ee dawliga ah waxaan kaloo madaxweynaha ku wareejiyey mashaariicda bendinka ah oo laga hirgelinayo puntland oo ay ka mid yihiin ama ugu horrayso ayraboorka boosaaso oo shaqadiisu socoto faylashoodii iyo dukumentigoodii ayraboorka garoowe oo soo socda isagana waxay u dhiman yihiin in qandaraaskiisii la bixiyo jaamacadda maakhir mashruuca dayactirka waddada dheer oo gaalkacyo ilaa boosaaso isku xirta oo waddamada yurubka midoobay ay qoraal noogu keeneen inay iyagu maalgelinayaan oo siinayaan hay-adda ee cooperationka ee jarmalka g t z la yidhaahdo mashaariicda kale oo qabyada ah oo dalka laga hirgelinayo oo aan hadda skoobi karin inta madaxtooyada ka dhow dhow iyo inta wasaaradaha markay xilka la kala wareegi doonaan haddii ilaahay idmo wasiirada cusuba madaxweynuhu soo magacaabo iyana ay la wareegaan iyo dhismayaasha hadda socda oo ah jeelka weyn oo loogu talagalay magaaladan garoowe awal aan jeel lahayn iyo burcadbadeedda labaatan ku dhowaadka waddan ku xidhan oo soomaalida ah in lagu soo wareejiyo oo soomaaliya oo dhan ah aan reer puntland keliya ahayn dadku waxay u haystaan in puntland burcadbadeed waana lakala wareegay markaan la diriray gobollo kaleha xooggoodu jiray oo la wareegay marka iyagana halka in la keeno iyagoo loogu naxariisanayo eheladoodii hadday xaas lahaayeen iyo carruurna carruurtoodii iyo hadday lahaayeen waalid waalidkoodii inay ugu soo dhowaadaan dhulka gudihiisa intay ku xirnaan lahaayeen shanta qaaradood oo dunida ah waxaa mahad weyn ah oo aan ku faraxsanahay maanta puntland inaan hal burcadbadeed ah oo hawl ku jira uusan jirin midhaakuwa magaalooyin ku dhuundhuuntaa iyo baadiyaha waa jiraan hal markabna aan lagu haysan waxaan madaxweynaha cusub u rajaynayaa inuu hawshaas culus oo aan ogahay inay culus tahay oo anuu shan sano oo breshar iyo hawl aan soo maray inaan waxaan u rajaynaya ilaahay u fududeeyo waxaana ballan qaadayaa wixii aan awoodi karo ama tala ah inaan siiyo anigoo aan noqonayn mid wax ku qabsada haba yaraate waxaan dadka reer puntland u soo jeedinayaa dhammaantoodba inay madaxweynaha cusub la shaqeeyaan siday iila shaqayn jireen halhalkii kaylada badnaayoo meelahaas xaanshiyaha gugubi jirana waxaan u malaynayaa hadda inay miyiirsanayaan hadday arkeen in nin cusub la doortay mise meeshooda ka sii wadi doonaan tolo waxaan ku faraxsanahay in dadka reer puntland midaysan yahay waxaan kula faraxsanahay inay aada ii taageersanaayeen waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan aqbalay natiijadii doorashada iyadoo anigii madaxweynaha hal cod noo dhexeeyey waxaan aada iyo aada u rajaynayaa in midnimada puntland la ilaaliyo soomaaliyan wixii lala qaban karo lala qabto haddii ayn puntland mid ahayn haddaan puntland jirin haddaan maamulkan hormuudka oo hooyadii soomaaliya ah ausan nidaamkii federaalka ahaa horseed u noqon rajo weyn soomaaliya inay hagaagto kama qabo waxaana rajaynayaa kuwa anigu inaan meesha ka baxo ku faraxsanaa mid aniga ila mid ah baa yimi ee ogaada horaan idinku sheegay in haddii anuuan xafiiska ka tago mid aniga ila mid ah oo puntland hore uu sii wadaya inuu imaan doono ilaahay waxaan uga mahad celinayaa inuu isaga u soo dooray oo nin tacliinle ah lehna aqoon maamul oo uu ra-iisul wasaare soo noqday soomaaliya o dhan u soo noqday oo wuxuu ka soo faa'idaystay halkaa iyo wuxuu hore u yiqiinay iyo aqoontiisa iyo wuxuu dadkiisa iyo dalkiisa kala kulmayo wuxuu annaga naga naga dhaxlay inay hawsha puntland hore u soconayso aakhiritahankana soomaalidii kala tagtagtay oo kala googoday nidaamkii aan u horseednay oo dastuuriga ahaa in dib loogu soo wada noqdo dowladihii kale dhismaan federeeshinka dhammaado dastuurkii la dhammaystiro wixii talaaho aan ka geysan karo tan soomaaliyeedna diyaar baanu ahay waxaan uga dambayntii mahad u celinayaa dowladaha nala soo shaqeeya oo beesha caalamka ah xafiiska qaramada midoobay oo gacan weyn naga siiyey howl socodkan doorashooyinka iyagii aad baan uga mahad celinayaa oo ambasadorka nicholas key oo madaxa ka yahay iyo dowladaha european unionka amerikaanka iyo dowladaha carbeed oo iyaguna gacantana siiya dowladaha deriska ah oo etoobiya jibuuti kenya yeman ay gacanta weynna siiyaan walaaltinimada ah oo ammaanka mandiqadda iyadoo ay isku wada xidhan yihiin sida ay noo taageeraan sida ay ammaanka noola ilaaliyaan sida aanu isu kaashanno aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaana rajaynayaa arrintaas inay sii socoto rajana weyn waxaan ka qabaa inay sidii ahaan doonto ammaankeenna aan ka wada shaqayno haddii ilaahay idmo maxaa yeeley mandiqadu waa iswada ammaan horumarkooda ammaankooda ku wada xidhan yahay dadka meesha degan waa isku wada dad saasaa iniin rajaynayaa madaxweyne waxaan kuu rajaynayaa guul iyo horumar iyo xafiiska maanta aan kugu wareejiyey halkaas inaan ka sii wadid ilaahayna ha kuu guuleeyo ilahay baan kaaga barya inuu kuu guuleeyo